إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan guddoomiyihii maxkamadda gobolka sool ayaa lagu dilay qarax weyn oo shalay lagula beegsaday magaala madaxda gobolkaasi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray fadhiisinay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dad iyo dunyo badan ayaa ku dhammaaday qaar ka mida dhulka soomaaliyeed ee xabashidu haysato kadib markii shub lagu daadiyey xaaladda degmada baled xaawo ayaa saakay deggan iyadoo la fili karo inay iskahorimaadyo horle dhex maraan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland ineergarad soomaaliyeed ayaa ka hadlay sababta dhabta ah ee ka dambaysa dagaalka degmada baled xaawo ku dhex maray dowladda federaalka iyo jubbaland mu'asasada alkataayib ayaa baahisay dardaaranka mid ka mida raggii fuliyey weeraradii lagu qaaday xarumaha dowladda federaalka ee magaalada muqdisho ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa subaxnimo talaadaha taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay siddeedda rajab kun afar boqol koob iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waafaqsan saddexda bisha saddexaad ee maarso sannadda laba kun iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo fidsan guddoomiyihii maxkamadda gobolka sool ayaa lagu dilay qarax weyn oo shalay lagula beegsaday magaalo madaxda gobolkaasi qarax shalay ka dhacay magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa waxaa lagu dilay guddoomiyihii maxkamadda gobolka guddoomiyaha oo lagu magacaabi jiray xasan sheekh maxamuud ayaa qaraxa lagula beegsaday xilli uu saarnaa gaarigiisa goobjoogayaal ayaa inoo sheegay in qaybo ka mid ah gaariga uu burbur xooggan soo gaaray islamarkaana uu guddoomiyuhu ku quurbaxay ciidamo ka tirsan kuwa somalilan ayaa gaaray goobta qaraxa kuwaasoo qaaday meedka guddoomiyaha ciidamo ka tirsan kuwa somalilan ayaa gaaray goobta qaraxa kuwaasoo qaaday meedka guddoomiyaha dilkiisa ayaa wuxuu ku soo aaday xilli waayihii dambe ee dadka gobolka sool ay ka cabanayeen guddoomiyahan kuna eedeynayeen inuu rido xukunno sharci darro ah ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilkiisa dhanka kalena ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka somalilan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray fadhiisinay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya waryaheenna abuubakar ibraahim geedi waad mahadsan tahay maxamed cali aadan wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoose ayaa ku warramaya in dagaal xooggan ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fadhiisin askarta dowladda federaalk ay ku lahaayeen degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wararkan oo ahaa mid xooggan ayaa wuxuu si gaara kaga dhacay haanta dheer ee degmada afgooye inta la xaqiijiyey waxaa dagaalka askarta dowladda federaalk looga dhaawacay saddex askari waxaana ku jira taliya lagu magacaabo xasan bujac wuxuu kusoo kordha weerarkan waxaan dhegaystayaasha ugu soo gudbin doonaa wararkeena dambe insha allah xaaladda magaalada baled xaawo ee gobolka gedo ayaa saakay degan iyadoo la fili karo inay iskahorimaadyo hor le dhex maraan ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland warkaasi waxaa isha ku hayay wariyaheenna cabdifatax filibiin maxamed cali ee xaalad deganaansho ayaa saaka ka jirta degmada beled xaawo ee gobolka gedo halkaasoo shalay ay ku dagaalameen ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa maamulka jubbaland xiriiro aynu la sameynay dadka ee magaalada ku dhaqan waxay inoo sheegeen inkastoo xaaladdu ay degan tahay inay ku nool yihiin welwel iyo cabsi xalay oo dhan waxay sheegeen in gaadiidka dagaalka wakhtiyada qaar ay ku socdaalayeen magaalada gudaheeda mar walbaahina la fili karayo in dagaal uu dhaco maadaama ciidamadii jubbaland aanay sidaa uga fogeyn xuduud beenaadka halka kuwa dowladda federaalkuna ay ku sugan yihiin ee gudaha degmada ee kenyaatiga ayaa ee soo hubeynaya oo gadaal ka soo riixaya ciidanka jubbaland ee ay hogaaminayaan madaxweyne ku-xigeenka maxamuud sayid aadan iyo cabdirashiid janan oo ah wasiirka amniga waxaana xogtu ay intaasi ku daraysaa in qaar ka mida bulshada magaalada ay bilaabeen shalayba inay halkaasi isaga barakacaan lamana oga sida xaalka degmada baled xaawo uu ku dambayn karayo dad iyo dunyo badan ayaa ku dhammaaday qaar ka mid a dhulka soomaaliyeed ee xabashida haysato kadib markii shub lagu daadiyey haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinta warkaasi inoo soo jeedinaya dad iyo dunyo badan ayaa ku dhintay degmada shilaabo ee gobolka qorraxeey oo ka mid a dhulka soomaali galbeed ee ay xabashidu haysato odayaasha dhaqanka degmada ayaa sheegay in arrintan ay ka dhalatay sun ay ku dhowaad labaatan sano ka hor ay halkaa ku daadiyeen shiinihii halkaa shidaalka ka qodayey hase yeeshee ku fashilmay inkastoo ay haatan itoobiya mashruucaas dib u soo cusboonaysiisay dadka qaar way dhintaan markii ay tagaan goobihii sunta lagu daadiyey qaarna way qallalaan halka xooluhuna ay dhammaanayaan waa kan mid ka mid ah waxgaradka shilaabo kambeniga ka shaqeeya shilaabo agtiisa kaaluu meesha la dhaho annagu jeexdin baan marka hore u naqaanay hadda kaaluu baa la dhahaa wixii dhibaatoo dhacoo dhan meeshan waa kaaluu baa la dhahaa wixii la dilo kaaluu buu galay baa la dhahaa wixii dhintana kaaluu weeyaa la dhahaa marka dhibaatada faraha badan bay meeshaasu nagu haysaa muddo siddeed iyo toban sana ama toddobiyo toban sana midkood dad iyo duyo toona meeshaas kuma dhaqno markaan runta idiin sheegno waxaan u dacwoonana waan garan weynay toddobiyo toban meelood oo tuulooyin ayaa laga dalka kacay oo laga guuray dadka dhintayna xisaabba male tirakoobkoodana shilaabo waa laga hayaa dadka hadda baralaatada ehe sakaraadka ehe shilaabo joogana isaguna xisaab ma leh dadkana badanaa xoolihii way dhaafeen marka xataa ninkay neefafo hadhaa neefafku way dhiciyaan markii rimanba way dhiciyaan oo caddays kama helahayo dhibaatadaasaa naga haysata dhibkana soo gaadhee kale dadku qaar waa dhintaa qaarna inuu noolaadaa la rabayba qaar ha dhinto laakiin kii noolaa yaa nolol fiicanan ku noolayn ciyaalka xoolaha la jooga ayagoo caafimaad qaba hadday subaxii kaa baxaan maalinkii waxay ku imaan labada dhegood oo malaxo ka da'ayso oo dhibaatada ay ku soo dhacday sun uun balaada ku leeftay ninbaa hameenkii seexan aroortii kolkaad marada ka rogto waaba meyd ama barbar baa qalalay baa xalay qalalay dhibaatadaas weeye dhibaatada naga soo gaadhay aan ka cabanayno beenna idinkama sheegayno waa la arki karaa indheergarad kale ayaa faahfaahin dheeriya ka bixiyey sida ay sheenuhu sunta ugu daadiyeen shilaabo iyo halista weli ka taagan waxaan ka hadlayaa degaanka degmada shilaabana ka ah odayaasha ka mid ah waxaan ka hadlayaa dhibaato jirta oo dhibaatadaas oo marar badan aan qoraallo ka samaynay marar badanna aan geynay waxba ka qabtayna ilaa hadda ayna jirin dhibaatadu midna waa mid caam midna waa mid khaas dhibaato khaas baan yaan ka hadlahayaa dhibaatadaas waxaa weeye nimankii kambeniga ka shaqaynaya shiinaha ahaa markay marayaan meesha la yidhaahdo qabaleega la yidhaahdo qarsooni markay marhayaan booyad ay sun ku wadeen baa ka qaraxday booyaddii waxay suntii ku daadatay ilaa guriga qarsooni la yidhaahdo iyo meesha xerada laga gala ee kaaluu waxay ka leexatay laamiga waxay kaga leexatay higlaale intaas wax madow oo ay noo sheegeen oy dhaheen waa sun baa ku daadatay wixii neefkii adduunyo ahaay oo istaagay waa ku dhintay wixii dad ahaay oo kor istaagay wuu ku dhintay nimankaasu way noo sheegeen waxay noo sheegeen suntaasu inay ka qaraxday inay maaragtay jeerigaamo biyo ah ku daadaadiyeen oy dhaheen iska jira suntaas ka carara laamiga dadkii bahaahiinta iyo xoolihii iyo wixii mataqaanaa degaankaa joogay dadku waa reerbaadiya warbixinta isma gaadhsiin karo si ayn dee warbixintii dad ayna gaadhin oo badan baa meeshii ku li'day duunyana warkeeddaa xoolihii foofay laamiga neefkii gaadhayba waa dhintay midda khaaska ah ee annaga nugu mudan ee wixii nool in la baadha aan u baahannahay dad iyo duunyo ah oo la daweeyo waa sunta jaynuhu ku daadiyey laamiga een u baahnayn in intay qoyanayd wax laga qabto waxaan leenahay ta'hiirtay nagu reebtay dadkii ilaa hadda dad dhegala dad qallalay dad si ah oo badan baa waddankii ku jira degmada shilaabo ayaa waxaa ku jira shidaal badan iyadoo itoobiya ay haatan waddo qorshe ay shidaalkaasi ku soo saarayso waxaana jira siyaasad guud oo ah in soomaalida laga barakiciyo degmadan sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo waryaheenna cabdulaahi yaasiin jaamac neergarad soomaaliyeed ayaa ka hadlay sababta dhabta ah ee ka dambaysa dagaalka degmada beled xaawo ku dhex maray dowladda federaalka iyo jubbaland iyadoo shalay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ay ku dagaalameen dowladda federaalka oo taabacsan amaba u daacad ah dowladda itoobiya iyo maamul goboleedka jubbaland oo asiguna u shaqeeya dowladda kenya ayaa arrimahaasi waxaa ka hadlay nabadoon cabdulaahi ansaari oo ka mid ah indheergaradka gobolka gedo waxa uu sheegay in labada dowladood ee maamuladaani u kala adeegayaan ay cadow ku yihiin ummadda soomaaliyeed waxa uu sheegay in dhibaatooyin xoog leh ay u geysteen dadka soomaaliyeed loona baahan yahay in lagu baraarugo waxaan rabaa inaan su-aal si dhab ah aan u sawiro kenya iyo etoobiya soomaaliya maxay u yihiin waa kuwe kenya iyo etoobiya waa kuwe kuway ahaayeen soo kuwa goboladanadii qaatay maaha soo kuwa dadkanagii xasuuqay maaha soo kuwa ummadanadii xabsiyada ku baabi'iyey maaha soo kuwa gabdhahanagii xabsiga oga umuriyey ma aha soo kuwa cuquraadanadii laayay oo maaragtay seef maxaan ku dhahday beredka qoriga beredkiisa ku laayay ma aha soo kuwii gaarisa guba iyo waagela ma aha soo kuwii jigjiga welogaa xabsi ogaadeen ka sameeyey ma aha soo kuwa aan ognahay ma aha horta etoobiya iyo kenya kuwa yihiin waa kuwa la wada ogyahay oo la yaqaan waa kuwa taariikhda madow ummaddan u horkacay waa kuwa ummadanadii qabo waa kuwa intan yaroo xartay raba inay liqaan waa kuwa magacyada noo baxshay waa kuwa naga hor keenay dadkii magarata wax magaratadannadii naga hor keenay waa kuwan mid kasta oo daalima uu dabada la galo oo maaragtay ayaga uu soo kaalmaysa wey etoobiya kenya horta waa kuwaas asal ahaan waa sidaas waxaan hadda yani un kelmadun baan ka dhahaynaaye taariikhdiiyo dhibka ay geysteenna wax maanta qormo mara iyo waraysi mara lagu keeni kara ma aha nabadan cabdulaahi ansaare ayaa aakirkii baaq u jeediyey dadka soomaaliyeed ummadda waxaa la guddoon ummad yahay waad ogaateen cadowgu inuusan bir ahayn waad ogaateen cadowgu inuusan cirkiya dhulka lahaynna waad ogaateen cadowgu inuusan adinka waxaadan ahayn uusan ahaynna waad ogaateen cadowga inay xabadda karta waad ogaateen cadowgu inuu daciif yaho tabar beelay waad ogaateen gaala meeshay marayso kulligeed waad ogaateen gunnimada intaad iska tuurtaan oo reeryada iska qaadaan oo cadowga ilaahay u labisataan mid afka ka dhawaaqa iyo mid shirinka bixiya iyo mid maaragta baalootada rido intaad u qaybsataan iska dulqaada cadowga haraagiisa kuwa maaragtahay oo ku adeegan hayana maxaan ku idhaahdaay xaskusha ka dhiga oo shukula ayaga ayagaa banaan tuurana shukula midnidulaayo kuwa ayagaa aan ku wada yaacno kulligano afkana aan ka dhawaaqno aan u sheegno midna inuusan baxsanayn wax ka fulaysan male way wada cararayaan hadeeray kulli baasaboorra iyo tigidyadii beenta ahayo marka horeba dibadda kale ay maday dib u cusbaynaysanaysaa waan ka warqabnaa waxaan idin leehay ummad yahay dalka adinkaa iska leh diintana ilaahay baa idinku manaystay dalkiina iyo diinkiina iskor saarta barwaaqada dhex taallana cuna cadowga ilaahayna iska celiya oo iska dulqaada oo la dirida oo iska kiciya adinkana walaalo noqdo garabka isqabsada diinta ilaahayna ku bahoobo walaalo ku noqdo aakhiradiina iyo adduunkiinana ugu talcada sidaas baana ummadda ugu baaqaya dowladaha soomaaliya deriska la-ah islamarkaasina doonaya in dalka iyagu ay qaataan ayaa waxa ay samaysteen maamullo danahooda u oofinaya waxaana ugu badan etoobiya oo inta badan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ay hoos tagaan halka warkaani oo idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina mu'asasada alkataib ayaa baahisay dardaaranada mid ka mid a raggii fuliyey weeraradii lagu qaaday xarumaha dowladda federaalka ee magaalada muqdisho
بسم الله الرحمن الرحيم
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
waa xalqada saddex iyo tobanaad ee dardaaranada naftoodurayaasha taas oo ay baahiso mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybtan ayaa waxaa lagu soo qaatay dardaaranka naftii hore cabdixamiid sheekh xasan oo toddobiyo toban sano jir ah kana dhashay beesha haddama wuxuuna dardaaran u diray eheladiisa maybaa wasin dhiibiday ehelkay maybaa lahaa maarigna owlaadi jihaadkan weda waabu wiinaadaan jihaadkan weda maarigna aanu ilaahay subxaana wa tacaala dardisay amaliyat listishaadiya yaan dooradi lan iga sabe maleh ani maarigna niiday kusheendhadi ani maarigna ilaahay subxaana wa tacaala irdaa'u allah ilaahay subxaana wa tacaala raalaashiisa aan ka doonaay alla subxaana wa tacaala aayad maybaa ka leeyahay wa min annaasi man yashri nafsahu ibtigaa'a mardaati illaah wallaahu ra'uufun bilcibaad dadka mayba kumad aha qof oo naftis galow oo istishaadii galow oo iskarhiyo lafaajay shalfaninaayn man weele may adduunyo ay may laa wallah ibtigaa'a mardaati illaah ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ahaanshadiis u soo raadiya wallaahu ilaahay ra'uufun ku ognaarayso badan bilcibaad iyo doominshay muddo maybaa lahaa ehelka maybaan lahaa jihaadka jihaadka ka beena jihaadka ha gala wuxuu sidoo kale u dardaarmay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo ku booriyey inay ku sabraan halganka ay ku jiraan mujaahidiinta maybaan laha sabra odowgan la sabartama waana lijilib hirnaada waana jar hisaabsada alla subxaanahu watacaala mayba leeyaha yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu waataquu allaha lacalakum tuflixuun yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii allii rasuulkiis rumeeyayo isbiruu sabra wasaabiruu waan la sabartama waraabiduu waan lijilib hirnaada waataquu allaha ilaahay goobsada lacalakum mayba mumintiina tuflixuun aniisan liibantaan alla subxaanahu watacaala ayad kale mayba ka leeyaha yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bialsabri waalsalaa ina allaha maca alsaabiriin kuwa allihii rasuulkiis rumeeyeyow kaalmaysada salaadii sabarka ilaahay subxaanahu watacaala may macageeya hani oo sabraayan hani sabraayo ilaahay subxaanahu watacaala macageeya mada mujaahidiinta may bangla uruma ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala ka caabuda salaatuleelka badiya mujaahidiintan do-ay oo ma aragnay meel kastaysan joogda roogdan gaalaad ayaa ku galnay saasaasin sheegay ugu dambayntii wuxuu fariin u diray ciidamada shisheeye ee ku soo duulay soomaaliya iyo askarta dowladda federaalka tankela gaalada oo siida gaaladan dhiibiday mayba leena dhulka islaamka isaan haka duulen insha allahu mayba ku baha doontaano isan oo adilo ah oo lidulaystay sida isan ka bahasaanba isan anisgoradaan yaa ku baha doontaan insha allahu biidin illaahi tacaala waan hasiin ka socna tanna masiin taba doonta insha allahu tacaala madan mayba san laha wadanka islaamka isan haka duulen ku baha kuhaan murtadiinta oo ma aragne oo kenyaati bakti iwaha walaas insisay juudo wallaahi billaahi tallaahi asinka soon muslimiin mihidin wallaahi billaahi tallaahi waan idinku soo saanaa insha allahu lafahana guryihiin idinku imaan doona biidin illaahi tacaala yoon taasaan lahaa gaalada maaragne oo diyaarooyinkii walaan widan may baan lahaa wallaahi billaahi tallaah insha allahu biidin illaahi tacaala diyaaradoon isan ka faanasan ilaahi subxaana watacaala ku sareelen ilaahi subxaana watacaala yaa ku sarey wadamada islaamka isan wala ka dugaysan insha allahu biidin illaahi tacaala ilaahay subxaana watacaala siin ku aare intaa ka koobay wabilahi tawfiiq cabdixamiid ayaa waxa uu ka mid ahaa raggii fuliyey weerarkii lagu qaaday hotelka ambasador ee magaalada muqdisho kaas oo dhacay sannadkii kun afar boqol soddon iyo toddobadii hijiriga
فوالوا كل زنديق وعادي رحلت حبيبنا في الله يوما كئيبا للنفوس المؤمنة warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa